barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha februarina ay labiyo labaatan tahay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aan idu hayna ee aad idaacaddayadan duhurnimo ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah muqdisho oo maanta lagu caleemo saaraya madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo
sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa wadista gaadiidka jabuuti iyo sharciyo lagu soo rogay wadayaasha wallaahi dadka badankoogu ilaamka lama qabsan waa iska wa aragta saan baa la isku haystaa dee ee anu waxaan arkaya dhinac wallaahi faa'iido badan talabaad saatiirkan xaraguu galaa xaraguu galayaa waxaan kule waa istaagaysaa waa ku tirijinayaaba dilkaagu saxayaa baan idhi sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhallinyarada iyo weliba sida uu jacaylku u haleelo iyo weliba duruufaha ay la kulmaan xilliga uu jacaylkaasi haleelo heesii aan markaa ugu jeclaa waxaa ka mid ahayd kuwa aan maxaatay ugu raaxan jiray nafteediiyo taydaba waxaa ka mid ahayd heesaha ay gabadh inta badan fanaanintii soomaaliya marka la joogo qofku haddii jacayl hayo heesaha ugu jecel yahay waxaa ka mid ah heesaha cumar dhuuli iyo kuwa khadradda ah hadduu qofkaas jacaylkiisu dhab yahay waan gartay cumar dhuule laftiisa ayaan idiin haynaa
xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kaleba waxa aad kaga bogan- waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan qa- qodobo ka mid a warkii dunida
magaalada muqdisho waxaa haatan ka socota xafladda caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana xarunta caleemasaarku ka dhacayo ku- ku sugan wufuud caalami ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ilaa haatan waxaa madasha ka hadlay madaxweyneyaal kala duwan uu ka mid yahay madaxweynaha dalka jabuuti oo haatan hadlaya iyo weliba madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya haylamariyam desenle mas-uuliyiin ka socota jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay iyo meelo kale oo caalamka ah ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la hakiyey guud ahaan duulimaadyada iman jiray garoonka muqdisho marka laga reebo diyaaradaha sida wufuudda caleemasaarka ka qaybgelaya warkaas oo faahfaahsanna goordhow ayaad maqli doontaan Waxdiga- waaxda amniga gudaha ee dalka maraykanka ayaa dejisay siyaasad keeni karta in lagu mustaafuriyo malaayiin qof oo sogolooti ah oo aan diiwaan gashanayn xogayaha amniga gudaha john kelly ayaa shaaciyay hanaanka siya- sala- hanaankan salaasadii shalay ayaa xusay in sida xafiiskiisu u fulin doono amarani- amaradii fulineed ee madaxweyne donald trump uu soo saaray bishii hore maamilkii hore ee madaxweyne barack obama ayaa iyagu beegsan jiray dadka maraykanka ku soo gala sharci darrada islamarkaana galay dembiyada culus
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada muqdisho waxaa haatan ka socda xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana haatan goobta caleemasaarku ka dhacayo ku sugan wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo wararkii ugu dambeeyey nala socodsiinaya Een, may maqashaa cabdiqaadir
ismaaciil si fiican baan kuu maqlaa haddaad inoo soo koobtid ilaa hadda say wax u dhacayaan
waa mahadsan tahay waxaa soconaya khudbadaha ay jeedinayaan madaxda kasoo qayb gashay ee, munaasabada caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee, waxaa munaasabadani kasoo qayb galay ee, boqol iyo labaatan waddan wakiilo ka socday oo xarunta jooga waxaase madaxda hadashay ee kasoo qayb gasha kamida madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo hadda soo gabagabeeyey ee kelmada uu ka jeedinayey wuxuu sheegay in soomaaliya isbedel siyaasadeed uu ka dhacay wuxuu khusay shacabka soomaalidu ay fariin weyn direen wuxuu sheegay in madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee dareenka shacabka u muujiyeen iyo kan saaxiibada uu ka faa'iidaysan doono britaniyana in garab istaaga iyo saaxiibtinimada ee arrinta la xiriirta ay tahay mid ay ka faa'iid- mid laga fadhiya inuu ka faa'iidaysto madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxa uu hosay inuu soomaaliya garab taagneed jabuuti weligeedba si gaarana hadda u garab istaagi doonto madaxweynaha la doortay ee maxamed cabdulaahi farmaajo ee ismaaciil madaxda kale ee halkan ka hadasha waxaa kamid a madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta wuxuu sheegay in dowlada kenya ay si dhow ula shaqeyn doonto dowlada soomaaliya wuxuu xusay inay ka kaashan doonaan amniga dhaqaalaha iyo xiriir dhow ay wada yeeshaan labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya wuxuu xusay uhuru kenyatta in soomaaliya ay lasdhabar u tahay marka laga hadlayo ee, qaaradan afrika gaar ahaan bariga afrika waxau xusay inay mar walba xoojin doonaan xiriirka labada dowladood ka waan dhexeeya gartay Ee, madaxda kale ee qayb gasha waxaa kamid ah ra-iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn waxa xusay in ee, imaatinkiisa iyo arrintan ay tahay wax weyn wuxuu sheegay in ee, Soomaaliya isbedel siyaasadeed uu ka jiray wuxuu xusay shacabka Soomaalidu ay hadleen soo sheegay wuxuu yiri waxay muujiyeen dareenkooda waxayna ka rajeynayaan sida uu sheegay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya isbedel wuxuu xusay inay Ethiopia si dhow kala shaqeyn doonto ee, ee, hirgelinta ee, howlaha xilligan horyaala amniga dhaqaalaha iyo wax walba la xiriira horumarinta arrimaha bulshada Ee, madaxda kale ee hadashay ismaaciil waxaa kamid a oo asna halkan ka hadlay ee, wakiilo ee, ka socday ururka jaamacadda carabta ee, nin lagu magacaabo Mud- alkhaliil wuxuu sheegay in jaamacadda carabta ay soomaaliya abaaraha iyo amniga iyo horumarinta ay ka taageeri doonto waxaa kaloo hadlay Waan ee, gartay, waan wakiilka gartay.
qaramada midoobe arrimaha soomaaliya u qaadansan major kitin oo xusayn dowladda soomaaliya hor yaalaan howlo adag ay ka mid tahay ee, federalismka bilaabatay iyo fulinteeda iyo howlaha kale xilligan wuxuuna xusay in ee, si dhow beesha caalamka ula shaqeyn doonto madaxweynaha soomaaliya ee, mudane maxamed cabdilaahi farmaajo aad ood mahadsantahay cabdiqaadir een, idaacadaha dambe ayaan kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal sida aad maqlayseen ee, uu inoo sheegay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaa haatan ka socota magaalada muqdisho xafladda lagula caleema saarayo madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dadka goobtaas ka hadlay sida uu sheegay waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta
I also, Your Excellency, want to extend similar compliments to the people of this brotherly country for the successful conduct.
waxa uu yidhi madaxweynaha dalka kenya waxaan doonayaa inaan sidoo kale dareen hambalyo ah u muujiyo shacabka ku nool dalkan aan walaalaha nahay doorashadii guusha ahayd ee ay gaadheen waxaan gobolkeenna ama aad gobolkeenna ka dhigteen iyo qaaradda afrikaba inay ku diirsana ku diirsadaan hanaankii sida nabadda ah loola kala wareegay xukunka sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo khudbad kooban halka ka jeediyey waxaana hadaladii uu madasha ka- ka sheegay ka mid ahaa Our support to Somalia is based on the promotion of mutual respect, mutual interests, and it is our wish to see.
taageeradayada aan u fidinno soomaaliya waa mid ku dhisan dardargelinta xidhiidhka iyo danaha labada waddan waana doonistayada in aan aragno soomaaliya oo xasiloon taas oo door ka cayaarta xasiloonnida gobolka iyo dhaqaalahaba waxaan jecel lahay inaan aragno iyada inay soomaaliya noqoto quwad door firfircoon ka qaadata gobolka sidoo kale waxaa goobta hadal ka jeediyey iyadoo munaasabadan caleemasaarka ay ka qayb galeen ku dhowaad boqol iyo labaatan ergo ka kala socota wadamada caalamka madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle isaga oo hambalyo u diray madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana hadaladiisi ka mid ahaa
waxa aan ka faa'iidaysanaynaa fursaddani maanta inaan soo wey- soo eegno waddankii ka faa'iidaysanno mujtamaca inta leega isugu yimid in aan hambalyadii shacbiga jabuuti ee walaalihiina aan nii sidno in aan hambalyayno madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guushii uu soo hooyey sidoo kale inaan hambalyayno aanan mahad u celino madaxweynihii outgoing buu yidhaa ingiriisku ee madaxweynaha xilka imika wareejiyey ee hawsha uu soo galay iyo sida uu u diyaariyey in ay ee, baarlaman aqal sare aqal hoose iyo maxaa garanaysaa u dowlad goboleed iyo hawl aad u ballaadhan oo ilaahayna la qabtay si wanaagsan oo guulana u dhammaaday waxa aan hambalyo gaara aan gaadhsiinayaa isagana sheekh shariif oo isaguna waxaa hawshiisii iyo xil wareejistiisii aan ka qayb galnay oo si wanaagsan isaguna u gutay hawshiisa
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo goordhow isna soo gabagabeeyey khudbadda uu ka jeedinayay xafladda caleemasaarka ee dalka jabuuti ee dalka ee magaalada muqdisho ka socota ee lagu caleemasaarayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in warbixinada ku saabsan caleemasaarka iyo weliba een, warbixinno kala duwan aad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a iyo weliba idaacadaha iyaga soo socda idaacadda afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii dhallinyarada maanta ee idaacaddayada duhurnimo haatanna dalka jabuuti dalka jabuuti ayaa soo saaray xeer cusub oo lagu hubinayo ammaanka gaadiidka iyo weliba wadayaasha si looga hortago shilalka dhallinyaro badan oo jecel inay gaadiidka bartaan ayaa ka mid a dadka ay saamaynta shuruucdan ku yeesheen waxaana ugu weyn amaradan cusub in la joogteeyo xidhashada suumanka ammaanka ee gaadiidku ay leeyihiin amaba loo yaqaano seat belt haddaba wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jabuuti
guud ahaanba dalka jabuuti caasimadda iyo gobolada ayaa dowladdu waxay ku soo rogtay xeer cusub kaasoo dhigaya in darawallada baabuurtu ay isticmaalaan suumanka baabuurta xilliga ay- ay baabuurta kaxaynayaan taasoo wax weyn ka taraysa ammaanka iyo badbaadada darawalka iyo dadka baabuurta saaran sharcigani waa markii ugu horreysay ee laga hirgeliyey dalka jabuuti iyadoona in badan oo ka mida dadku aysan la qabsan sidii ay sharcigaasi u raaci lahaayeen waxaa kaloo sharcigani la socda ganaax gaaraya labaatan kun oo faranka jabuutiya taasoo laga qaadayo qofkii aan sharcigaasi raacin iyadoo lacagtaasina u dhiganto ku dhowaad boqol iyo shan iyo labaatan dolar haddaba markay noqoto wadida baabuurta dadka ugu badan waa dhalinyaro waxaana qaar ka mid a dhalinyaradaasi kala sheekaystay bal sida ay u arkaan sharcigan cusub ee dowladdu ay hadda soo rogtay iyo sida uu iyaga u saameeyey
mustafa la idhahdaa walaal mustafa ka waran dhaqanka cusub ee dowladda soo rogtay ee ah in dad qof kastoo baabuur kaxeey uu xirto suunka Een, wallaahi dhaqankan dhowaan la soo rogay wuu fiican yahay wax hadda ka hor in la sameyn ahayd weeyaan oon aad u fiican xaggii ab- amnigii hadda ka horna in la hirgeliya ahayd
bal ka war adiga een, mustafa ahaan ma ilowdaa marmar see see ilaa hadda kula tahay wallaahi inta badan waan iloobaa dadkay garab fadhiya mar walba i xasuusiya waayo waxaan dabeecad u lahayn waayna aan- aan- si aan xidhan jirnay ma wax nagu cusub nagu cusub laakiin waan soo dhaweynayna waa fikrad fiican dhallinyaradu wallaahi into in in dhibsanaysana way jiraan in een, soo dhaweynaysana way jiraan marka inta soo dhaweynaysaan ku jirna anagu Ee, qofkii lagu arkay isagoo oo aan wadan maxaa maxaa tilaaba laga qaadaya Een, eh, waxaa laga qaadayaa lacag dhan labaatan kun oo jabuutiya oo ganaaxa oo dollar ahaan ilaa boqol iyo labaatan dollar lacag gaadhaysa oo ganaaxa oo ganaaxa marka marka dad badan qasab bay ku tahay inay inay sameeyaan qasab bay ku tahay waa qasab bay ku tahay iminka inta badan dadka intay waxaad moodaaba ay ay wada wada xidhaan ay ku wada baraarugeen ay wada xidhaan Ee, markii markay noqoto dhinaca qoraxda ama istaalka magaalada een, taas ka hor see u tahay taasna aad bay ugu qurux badan tahay waayo wadanada hore u maray dee bilaasun shaagba lama rogaba Een, waana wax qurux badan Een, iminkana de waxaad moodaaba inaan wadana hore u maray iyo xajoogna dee dadka wada suusita markaad aragta ilaa faransiiska iyo xajoogna ismoodnaa
asalaamu calaykum magacaygu waxaa la idhahdaa axmed baa la idhahdaa waxaan ahay in jeneeskan jabuusiyaanka ayaan ka- ayaan kamid ahay waxaan odhan lahaa horta suunka nimanka la- ee saatiirka la soo saaree dadka laga leeyahay xidha dad buu dhibaato u keenayaa laakiinse waa security ahaan waxa lagu wixii baabuurka waa in la la xidha bahalka caadi ahaan baa haddii la eegi lahaa laakiinse inkastoo anigu bulshada reer jabuuti ay la qabsan weli waxaan aan aynoo hayna dhaqan aynoo hayn maadaama imika wixii dee aan maaragtay dowladdii ay hirgelisay ee haddii la xidhan waayo waxaa la waxaynaya waa waa la taksiiraya ani waxaan u arkaa waa waa fikrad fiican horta mee dhibaatadu waxay yihiin dad waxaa jira jeexan baa jira oo qaadi kareen caafimaadkoogu u saamaxay inay sa- suunkaa xidhaan marka wallaahi dadka badankoogu ilaa imika lama qabsan waa iska waa aragtay desaan baa la isku haystaa dee ee anu waxaan u arkayaa dhinac wallaahi faa'iido badan talabaad saantiirkan xaraguu galaa xaraguu galayaa waxaan kule waa istaagaysaa waa ku tirajinayaaba stiilkaagu saxayaa baan idhi adi see ku saamaysa ma ilowdaa ma xirataa anigu horta badankayga wax ma xidho ma xidho ma- ilaa aan koofiyad buleya aan arko askar meel taay marka arko maan ma xasuusta maradeeda ma saidhada amba wixii garab yaaladee ma isku nabaa halkiis ma xasuusto waa iska baran doonaa lakiinse ilaa imika waxba lama qabsan dhalinyarada iyo wixii baabuur wadaba waxaan odhan lahaa yaa soonka ha la xidho soonka waa wuxuu yahay difaac anfeed dadku wuxuu ka difaacaya maaragtay shilalka shilalka iyo wixii dhibaato u keenayo dhan buu ka difaacaya ani waxaan odhan lahaa a- afegleto nacam waa la- ha- ha ha la wado ha la wado waa la iskala qabsan doonaa dee marmarka qaarkood baan ku farxaa war maan ilii xidhay haa ilaahay dowladda ha noo daayo waayo dowlad haddayna jirin saantiin lamama xidhneen amarna lama qaateen shukran baan ku leeyahay waan kugu tahniyeynayaa shakhsi ahaantayda bini'aadanka kale ma ogyaano nihan awal ka biqi jirnay ee shirka la fadhaysiinaya iminka shir ma jiro taqsiir baa lagu soo rogay ilmaha shirka lama fadhaysiiyo halka dambe tagsi haddaan raacno wuxuu yidhaahdaa halka dambe la fadhaysta shirka ha fadhaysiin waa lay taqsiirayaa waa wax waddanka ku soo biiray taasina isagii oo sita oo hadduu agsidaan galo unan dhib badan u iman karin de wixii alla u keena mooyaane xoog iyo xoog u soo kordhay waddanka weliba sartuu jabuuti dee iminka baabuuradii awal qaali ahaayee ninka watana la odhanay nin baabuur leh iminka qof kastaaba iska wata marka waa qasab inay amarka qaataan ninka amarka diidana tallaabo sharciga dowladdu ha ka qaaday salaamu calaykum magacaalal aniga walaalaniisaa leedhahaa anise ka waran sharcigan cusub ee santiirka wallaahi alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay maadaama awal lama kala garan jirin ka tagsiga wata ka kale ka na shicibka lama kala garan jiro waayo waa la soo-aalaad fadhiisan jiray imka suktu mar kastana way baqaan ay soo gaadha ammaanka saantuurkii way idhaaheen waa waxay dee naftooda ku foojigan vantikatarer ku jirta bay noqotay waayo taqsiir baa laga dhigay awal haddii haan lahayd taqsiir ay ahayn oo lagu xakumi lahaa samaynta lama ablikeeyeen talabaad lacagtan baa laga baqaya shak waa way soo jigan yihiin ammaankana way u fiican tahay dadkuna maad aragta adayga unbay ka helaan jila cadaaligadha sidaasa way noo fiicantay ablikeeyeen midnaana muu ablikeeyin awal ilaa kurushbayada albaabada ajoogsanina laga yidhi gudaha gala awal waxaa la moodi jiray inuu dadku sida taag waa la taagsan jiray sida alaabta war ma alaabaana ka door saa laakiinse iminka nimba balaas buu faraystaa si fiican buu awal xagaagii talabaad naqaska dadka ku dhegi jiray
wariyahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada jabuuti waxaad dhegaystayaal kala soconaysaan idaacadda eeda duhurnimo ee dhallinyarada maanta haatanna magaalada laascaanood
kaaga sheekeeya cabdikariin ololow aad iyo aad baad mahadsan tahay De- maxay tahay dha- dhammaan dha- dha- bahda v o eda warbaahintan waan salaamayaa haddii allah wadali amarka bixiyo aan kaaga sheekeeyo qisooyinkii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa jacaylkii shacbaan isoo maray ee rabadaanta dhammaaday jacaylkii shacbaan kusoo maray jacaylkii shacbaan isoo maray ee rabadaanta dhammaaday buu ahaa bishii shacbaankoodii baan isbarannay waan maxay tahay markaa laasaanood lambarada iyo isgaadhsiintu way ku yaraayeen marka waxay joogtay xaafadahaas buurta sayidka ee reedeeda meelahaas bay ku noolayd oo ay deganayd haa inantaas deganayd kabacdi aniguna waxaan ku ku noolahay magaalada geeskeedan kale laakiin socodka markaa toddobada fiidnimo gaadha aan ballaansanayn wuu iiga fududaa inta loo socdo maxay tahay five minute ama sh- sh- shan sikin wax ka yar baan u socon jiray gurigaa dhan ee aad aragtay magaalada aad waa dareemaysa laasaan intay isu jirtay macnaha jacaylkaad gabadhaas u qabto daqiiqado siknay kugu qaadan jirtay tegista gurigeeda tahaa sikimay ugu qaadan jirtay ma arkaynba inaan sii socday anigoo wixii aan ku odhan lahaa maxaad ku tiraadaa waxaa sii diyaarinaya caloosheed isweydiinaya tashi barnaamij waxaa ku dhex jira baan maxay toy inantaas baan guriga tegi jiray anigoo taagan meel sarki jira kabacdina inantii waxay igu tidhi een, ninyow bishan aan ku jirnaa waa shacbaan hooyana wala soo hadlaysaa waxaa een, waxaa igu- macnaha waa bisha een, rabadaan ka horeysa bisha shacbaan haa bisha rabadaan ka horeysa absolut waa bisha shabcaan waa taqaanaa sideedaba way dheeraysaa inanta waxay ugu tiri qof jacayl ku jiraan isaga wayba kaga sii badan tahay ee ansikimo markaas raashinka lay soo dhigo mar baan qaadan jiray waan fikri jiray waan bixi jiray kulankeeda u qaadan laakiin heeso badan baad iyadoo qaadi jirtay oo aad nafteeda ku maaweelin jirtay heesaha kuweebaa ka mid ah si aan markaa ugu jeclaa waxaa ka mid ahayd kuwa aan maxay tu ugu raaxan jirin nafteediiyo taydaba waxaa ka mid ahayd een, heesaha ay gabadh inta badan fanaaniintii soomaaliya marka la joogo qofku haddii jacayl hayo heesaha ugu jecel yahay waxaa ka mid ah heesaha cumar dhuule iyo kuwa khadradda ah hadduu qofkaasi jacaylkiisu dhab yahay xanaanka ilaah ku siiyey habsamii socodkaad dhaqaaqdo hubqaadkaagu waay dilay amwaanku qabaa heestaas bay ahayd heesaan ugu jeclaa Een, maxaa ahayd, aan ku raaxaysan jiray amuu waan kuu qabaa qalbiga waan kugu hayaa hedaydu waxay ku raacday hedaydu waxay ku raacday habeen khayr lagu ducaystay heestaas bay heesaan nafta ugu raaxan jiray aadka u jeclaa.
kadibna gabadhii baad u tagtay oo gurigii shacbaan baa soo gelaysoo rabadaan baa dhalanaysa haye waxay ugu tiri intii shacbaan baa gudubeyso een, hooye way soo wacday waxay ugu- waxay ugu tiri kaalay aad iga saartid rabadaantii iyadu hooyo maamadu waxay joogtay meel ka baxsan laasaanood tuulo ka baxsan magaalada laasaanood markaas waxaan ku idhi haye bal waayahe sidii nulisii sheekayntii baryaa kolley ee, maxay tahay iga tegin xabs baan ku odhan jiray walaalaha iga tegin laakiin si wanaag inantii maalintii rabadaan ba- shabcaan waa socotay waa socotay way dheeraysay way dhaqaaqday sikimo ilbiriqsiyo daqiiqadu wixii bas war saacada xataa ma gaadho way tagtay way tagtay shacbaan maalinkii dambe ugu jiri maanta waa kulankii suukeen dambeeyey waxaad u baahan tahay waxa- waxaad jeceshahay ka hadal caawa waa kulankii suukeen dambeeye toddoba saaca fiidnimo marka waa bishii waa dhammaatay berrina rabadaan baa soo gelaysa Ha, berito ama beri dambe bay soo gelaysaa marka waa way tagaysaa inantii waqtigii waa gebogebo taymamkii u dambeeyey maalmihii u dambeeyey reer shacbaan baa lasoo galay maalin baa kaa dhimisay laba maalmood idhono aniga waa farxadayda haddaan ka hadlo waxaan jeclay aawa adigu kuma farxaysid waxay ugu tidhi ii sheeg ma iska daysid baan ku dhahay kaliifini ma ii sheeg bay ku tidhi ma diinay waxaan ku idhi aawa waxaan u jeclaan lahaa afurada iyo la waayo afurada iyo iyo maxay tahay cashooyinka iyo shaqada gurigaas iga baaqato oo jacaylkaygu iisii socda keliya baaya kulaalaaninta uu tagtay iyo markaas ay iga tagtayna heesaha waxaan ugu jeclaa galowga iyo haadiyo aargooni meeraba kurxaan lagama waayo ile uu gariira dasoor gobeediyo habad gaar ahaaneed kulle uu ku siiyo giddigood ku baaqe adaa geesi umbiqine galaydhi howada dhambaal gaara qaado gaadhsii warkaygu gacantaada uga dhiib
warbixintaas aad dhegaysanaysanee laascaanood ka timina waxay ahayd dhallinyarada iyo saamaynta uu jacaylku ku yeesho waxaana ka hadlayey abwaan iimaan jaamac obsiye oo ku sugan laascaanood oo u warramayay wariyaha v o a cabdikariin olol haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal waxaa la dheelay kulamo ka tirsan champions leaga xalay waxaana kulanka xiisaha badan uu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha manchester city iyo monaco kulankaas oo labada kooxood ee ka kala dhisan dalalka ingiriiska iyo faransiiska ay wada yeesheen ayaa waxaa ka muuqday ciyaaryahanada sergio aguero iyo radamal falcaw naadiga manchester city ayaa waxa ay kaga adkaatay naadiga monaco ee dalka faransiiska shan gool iyo saddex iyadoo city ay laba jeer ka soo laabatay hogaanka oo looga qabtay goolal kadib markii ciyaaryahan raxiim sterlin daqiiqadii lixlabaatanaad goolkii koowaad ee naadiga uu u dhaliyey city uu barbariyey ciyaaryahan radama falcaw daqiiqadii afartanaad ayaa laba gool iyo gool ciyaarta waxaa ka dhigay ciyaaryahan imbapi lotin iyadoo rigoore uu ka khasaaray ciyaaryahan falcaw daqiiqadii kontonaad markaas oo ciyaarta uu ka dhigi lahaa saddex gool iyo gool hase yeeshee ciyaaryahanka goolka u qabta naadiga manchester city ee reer argentin caballero ayaa ka badbaadiyey rigoore falcaw uu riday waxaase ciyaarta laba iyo laba ka dhigay daqiiqadii konton iyo sideedaad ciyaaryahan sergio aguero falkaw ayaa mar kale laba iyo saddex ka dhigay daqiiqadii kow iyo lixdanaad halka aguero mar kale saddex iyo saddex ka dhigay ciyaartaasi daqiiqadii kow iyo toddobaatanaad ciyaaryahanada stones iyo sein ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad iyo labiyo siddeetanaad kooxda manchester city labada gool kale ee dheeraadka ay u baahnayd u dhaliyey ciyaartaasina waxay ku dhammaatay shan gool iyo saddex hase yeeshee arrinka kale ee xiisaha badan wuxuu ahaa in ciyaartaasi intii ay socotay uu garsooraha reer spain antonio mateo uu bixiyey toban calaamadaha hurudkaahi ee labada kooxood ay kala qaateen iyadoo lix ka mid a ciyaaryahanada naadiga monaco ay qaateen halka afar kalena ay ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee manchester city ay qaateen kulanka kale ee xalay dhacay waxa uu ahaa naadiga dalka spain ka socota ayaa waxa ay afar gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga dalka jarmalka ee bayn leverkusen atletico madrid ayaa ciyaaryahannadeeda antwa grisman fernando torres kevin gamiero iyo niguas ay u dhaliyeen afarta gool ay u baahnayd naadiga kubadda cagta ee atletico madrid halka labada gool ee keliya ee naadiga kubadda cagta ee atletico madrid shabaqeeda uu soo tabtay mid ka mid a uu ciyaaryahanada naadiga atletico madrid iska dhaliyey halka ciyaaryahan balarabi uu naadiga kubadda cagta ee bayn leverkusen u dhaliyey daqiiqadii afartan iyo sideedaad kulamo kale oo xiise badan ayaa maanta dhici doona naadiga dalka portugal ka socota ee f c porto ayaa la dheeli doonta naadiga dalka talyaaniga ee juventus halka sevilla ay martigelin doonto naadiga kubadda cagta leicester city oo horyaalka dalka ingiriiska sanadkii aynu kasoo gudubnay ku guulaystay hase yeeshee hadda la halgamaysa sidii uga mid noqon lahayd kooxaha horyaalka sanadkan sii joogaya kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn naadiga kubadda cagta ee leicester city ay la soo deriseen kulamadaas ayaa ah kuwo xiiso badan oo indhaha lagu hayo waxyaabaha ku soo kordhana dhegaystayaal idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta cayaarahan halkaas aynoo joogto
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay duhur wanaagsan kaasina muu ahayn nuur xasan nuur bukhaari saan hore idinku sheegnay waxaa ahaa jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha haatanna haddii aynu jaleecno dhinacii heesaha dabcan abwaankii dhinaca jacaylka ka warramayey weliba qisadii jacaylka ayd ka warramayay ee weriyahayaga laasacanood u warramayay waxa uu tilmaamay in heesaha laysku daweeyo ama ay dhallinyaradu aadka u dhegeysta amaba isagu aadka u dhegeysta ay ka mid ahayd khadra daahir cige iyo weliba cumar dhulle waxaan idiin soo qaban doonaa haatanna hees ka mid a heesaha aadka u qiimaha badan ee uu ku luuqeeyo fanaanka cumar dhulle waa heesta hanaanka ilaahay ku siiyey habsami socodkaaga
inanyahay hannaankiyo hayba daba u dhalatee sida taahubkays wada haddii aad wakhti ii helayso anigu hal yar baan qabaa hawraarsan haddaad i leedahay haddaan kuu bilaabayaa hannaanka ilaah ku siiyey habsami socodkaada dhaqaaqo hubqaadkaagu waa ii dilay hannaanka ilaah ku siiyey habsami socodkaada dhaqaaqo hubqaadkaagu waa ii hamuun waan ku qabaa qalbiga waan kugu hayaa na hamuun waan ku qabaa qalbiga waan kugu hayaa heedaydu waxay ku raacday heedaydu waxay ku raacday habeen khayr lagu ducaystay hamuun waan ku qabaa qalbiga waan kugu hayaa hamuun waan kuu qabaa qalbiga waan kugu hayaa haye codkaas uu ku luuqaynayay fanaanka cumar dhuule waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii duhurnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intaynu afarta galabta dib u kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh